Terry Schmidt waxa uu leeyahay markuu soo korayay carruurta waxa ay ku ciyaari kareen dibadda waxa ay geli kareen guryaha deriska iyadoo aanay jirin suurtagalnimada weerar argagixisnimo oo dhaca Todd oo ah wado baabuurta kuwa xamuulka qaada ah ayaa hadda walaac qaba
hadda way baahday waad garanaysaa waxa aan ka wado waa halkan waxaan aaminsanahay in isis ay maraykanka joogto maanta waxa keliya ee aanan aqoon waa cidda ay yihiin ma naqaan meesha ay joogaan waxay weerari karaan isbitaallo ama baara sida ay florida ama california ka sameeyeen
waa walaac ay qabaan dad fara badan oo ku dhaqan halkan Boscobel Wisconsin kuwaasoo maskaxdooda ku jira arrintaasi
sidaan u jeclaan lahayn in aynu aragno in badan dadka halkan imaanaya maadaama uu yahay dalka ugu weyn dunida waxaa ka jira meesha walaac ah in la dhaho maya ee u kaadiya daqiiqad waxaan u baahan nahay in dadkan aad loo baaro la ogaado cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo ujeedkooda waxa uu yahay
maraykanka hal qiyaas ahaan waxay in ka badan shan jeer u eg tahay in booliisku dilo halkii ay dili lahaayeen argagixiso ku dhalatay dibadda badi qalalaasooyinkaasina waxa ay ka dhacaan magaalooyinka laakiin walaacana wuxuu sii adkaynayaa uun dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo xuduudaha maraykanka
xoogaa ka feejignaada cidda imaanaysa iyo kuwa baxaya waxaan ula jeedaa badi dadka halkan uma joogaan inay dilaan aniga iyo qoyskayga ama ameerikaanka kale
si ka duwan xeerka qaranna waddanka maraykanka schmits waxa uusan isagu doonayn in la sameeyo guud ahaanba xanibaad guud waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in shuruucda mar horeba la meel mariyay islamar ahaantaasina la dhaqan gelinayo